بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii usuululiimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh baabkii sagaalaadan ku jirnay baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin la isku tirtirsiiyo cilmigii talabkiisii iyo raadintiisii iyo sida cilmiga loo raadiyo waxaan soo gaarnay xadiidka boqol iyo shanaad waana digid laga digaayo in mutashaabihii la raaco walahumaa bukhaariyi muslim waxay leeyihiin can caaishata laga wariyey radia allahu canha allah ka raalli noqdee marfuucan isagoo uu yahay xadiid marfuuca oo rasuulka sal lla ly slam laga warinaayo idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu haddii aad aragtaan kuwa raacaya waxa isdheeh galay ee qur-aankii ka mid ah oo dadka qaarkood macnaha iska dheeh gala ile tashaabuhu mid idaafiyaa jira oo nisbi ah macnaha dadka qaarkood yuu iska dheeh galay oo wixii aan u kala caddayn haddaad aragtaan kuwa raacaya waxa maaragtay isdheeh galay oo isaga ka mid a fa ulaa'ika aladiina sama allaahu fa ulaa'ikana waa la wariyey eh kuwaasi waa kuwa alla u magacaabay fa ulaa'ika aladiina sama allaahu waa kuwa ilaahay magacaabay fa ulaa'ika aladiina sama allaahu waa kuwa ilaahay magacaabay oo uu ku tilmaamay inay lunsan yihiin oo ahlu zayq ah ee faxdaruuhum ka dheeraado ka fogaada ha raacinnina dhegihiinnana ha u raaricinnina oo shubhooyinkaas yaanay idinku shubin wuxuu leeyahay wadaadka kitaabka sharxay xadiidka caaisho allaha ka raalli noqdee wuxuu ku saabsan yahay ceebayn la ceebaynaayo kuwa maaragtay qur-aanka mutashaabihiisa raaca iyo caddayn la caddaynaayo in alle uu ku tilmaamay kuwa mutashaabiha raaca muxkamaadkiina ka taga aayadihii sugnaa ka taga bisayqi waxaa lagu sheegay lunsanaan iyo leexsanaan maxaa yeele waxay ka tegayaan wixii caddaabay ka tegayaan waxayna soo daliilinayaan waxayna soo aroorinayaan adiladii qur-aanka iyo sunnada si ay ugu soo daliilsadaan madhabkoodaas faasidka ah ee qaladka ah allana qur-aankii wuxuu ka dhigay mid maaragtay kulmista aayado muxkam ah iyo aayado mutashaabiha mutashaabihu marka waa uu yar yahay waa wax aada u yar muxkamkaa aada u badan isagaana asal ah alla wuxuu yidhi huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat alla waa midka qur-aanka idinku soo dejiyey alla waa midka qur-aanka kugu soo dejiyey minhu qur-aankii waxaa ka mid a aayaatun muxkamaatun aayado muxkamaad ah oo macnahoodu uu cad yahay hunna umulkitaabi kitaabka asalkiisa iyagaa ah oo xagga axkaamta cumdo ah oo lagu camal falaa xalaasha iyo xaaraanta wixii ka soo harana loo celiyaa hadduu waafaqana waa la aqbalaa haddii kalena wixii aan fahmnin inay qalad yihiin baa soo baxa wa ukharu aayado kalea ka mid a qur-aankii mutashaabihaatun oo maaragtay aan macnahoodu aada u caddayn marka muxkamka waxaa lagu sheegay waa midka macnihiisu uu cad yahay ee maaragtay tusintiisu ay caddahay ama isagaa si toosa kuu tusinaya ama maaragtay aayado kale yaa xoojinaya mutashaabihina waa maxay waa midkan macnihiisu caddayn ama dalaalihiisu aanay muuqanin marka uu keligiis yahay iyo marka maaragtay kuwo kale ay xoojinayaanba ama aladiina fii quluubihim zayqun kuwa qalbigooda iilasha ay ku jirto oo xaqi ka iilanaayo baatilka u iilanaya fayatabicuuna waxay raacaan maa tashaabaha wixii maaragtay isdheeh galay kaasay baarbaaraan oy raaraadiyaan ay ku dhegaan oy cuskadaan oy qabsadaan si danihii ay lahaayeen ay ugu soo daliilsadaan dantoodu marka maxay tahay waa ibtiqaa alfitnati dadkii inay diinkooda ka fidneeyaan bay doonayaan oo ay maaragtay shaki geliyaan ee xaq raadis ma aha wa ibtiqaa'a ta'wiilihi iyo inay u fasirtaan sida iyagu ay jecel yihiinoo madhabyadooda qarriban waafaqsan wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah aayadahan dhabnimadooda kuwan mutashaabiha dhabnimadooda iyo waxa maaragtay ay ku dambayn doonaan allah moogi wax kaloo og ma leh waraasikuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku sugnaaday yaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi qur-aankan waan rumaynay dhammaantiis aamanaa bihi waan rumaynay qur-aankan kullun min cindi rabbina qur-aanka dhammaantiis alla xaggiisuu ka yimid oo rasuulka lagu soo dejiyey sala alla alay slam mutashaabihii ayay muxkamka u celiyaan wamaa yadakaru ilaa ulul albaab mana waansamo ilaa kuwa caqliga oo saaxiibkaa moogiye oo waxaa wax fahma macaanidana si fiican u dhuuxa sidii saxda ahayd waa kuwa caqliga leh oo alla uu khayrka waafajiye waalraasikhuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku sugan cilmigoodu dhammaystiran yahay diinta si fiican u yaqaana yaquuluuna waxay yidhahdaan aamanaa bihi waan rumaynay kullun min cindi rabbina mid walba oo muxkamkii mutashaabihii ka mid a alla xaggiisuu ka ahaaday marka aayadihii mutashaabihaadka ahaa yacni macaanida qaarkeeday ixtimaalaan oo muraadkii ma caddaanaya ilaa in muxkamkii loo dumo moogi marka kuwa qalbiga ka jiran qasadkooda xun dartii yaa kuwa mutashaabihaadkaa raaca keliya iyagoon muxkamkii u celinaynin dantooduna waa maxay waa inay dadka shaki geliyaan oo ay lumiyaan oo madaahibtoodii baatilka ah ay ku xoojistaan marka waa kuwa alla magacaabay ee ka digtoonaada yaa rasuulku yidhi sal ll ly slam hala fadhiisanina hala hadlinina ha u dhaga raaricinina si aada fitnadooda iyo leexsanaantooda ugu dhicinina wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay qur-aanku kama marna daliil dadkay xaqi khilaafsanaa ay soo daliilsadaan xataa masaa-isha caqiidada cadilo qur-aankii ka mid ayay soo daliilsanayaan waxaad arkaysaa kuwa kirishtaanka ah oo nasaarada ahaa oo u soo daliilsanaya waxa ay ku taagan yihiin inay sax yihiin aayado qur-aana markaas waxay leeyihiin qur-aankii baa na taageersan waxay ku leeyihin matalan allah na ammaanay latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu lyahuuda yani yahuuddu calacaayay leeyihiin iyo waladiina ashrakuu mushrikiinti yani muminiinta ayaga cadow ah walaa tajidanna aqrabahum mawadata liladiina aamanuu kuwa ugu dhow xagga jacaylkana waxaad arkaysaa muminiinta ugu dhow kuwa yidhi aladiina qaaluu kuwa yidhi innaa nasaara nasaara ayaanna daalika taas waxay ku dhacday bianna minhum iyaga inay ka mid yihiin qisiisiina wa ruhbaana kuwa qisiisiina iyo maarata kuwa ruhbaan ah wa annahum laa yastakbiruun oo aanay isweynaysiinaynin haddaba kuwa muslimiin oo soo islaama laga hadlayaa markaasay ayaga isku dabaqayaan wa idaa samicuu maa unzila ila rasuuli haddii ay maqlaan wixii loo soo dejiyey rasuulka sal ly slam oo nebi moxamed ah taraa acyunahum indhahoodii baad arkaysaa tafiidu min addamci iyagoo la daadanaya ilmo sababtuna waa maxay waa mimaa carafuu min alxaqi waa waxa ay garteen oo xaqii ah waxay kaloo sheegaan nimankaas kirishtaankaah waxay leeyihiin nebi moxamed carabta unbaa loo soo diray maxay soo daliilsanayaan alla qowlkiisii ahaa wa innahu ladikrun laka waliqowmika qur-aankaani waa marka lagu fasiro mogtahay qur-aankaani sharaf buu kuu yahay adiga iyo qoomkaadaba wa biqowlihi haddana soo daliilsanayaan wa andir cashiirataka alaqrabiin udig qaraabadaada dhow qur-aankuna hadda wuxuu sharaf u yahay carabta iyo dadka kaleba marka yani qowmkii haddii qoraysh un laga wado dee carab oo dhan sharaf buu u yahay oo carab maxaa lagu lagu gartay dee islaamkan un bay macno ku yeesheen dadkao dhanna sidoo kale sharaf wuu u yahay laakiin haddii laga wado inuu macnaha xusuusin uu u yahay iyo hanuunin dee alle wuxuu ku sheegay qur-aankan inuu yahay dikrun lilcaalamiina intaasoo aayadood wamaa huwa ilaa dikrun lilcaalamiina bal suuratu nuun alqalam bal fiiri tabaaraka aladii nazla alfurqaana furqaan bilowgeediina bal fiiri tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina waa caalamkii oo dhan nadiiran si midiga si ugu noqdo suuratu saad bal fiiri in huwa ilaa dikrun lilcaalamiina yaa alla u leeyahay suuratu takwiir bal fiiri in huwa ilaa dikrun lilcaalamiina yaa alla u leeyahay suuratu nisaa wa arsalnaaka linnaasi rasuula dadkii baan kugu soo dirnay adoo rasuul ah wa kafaa billaahi shahiida marka qur-aankii dadku way xusaayaan waana ku hanuunayaan sheekh islaam ibn temiya wuxuu leeyahy in lagu fasiro inuu sharaf u yahay sax maahan buu leeyahay sababtoo qur-aanku wuxuu sharaf u yahay qofkii rumeeya ama qowmkii rasuulka sala lla ly slam ha ka mid noqdaan ama keyrkood ha noqdaani qowmkiisoo dhan sharaf uma wada ah oo haddii qofkii waa garanaysaa beeniyo qur-aanka beeniyo iyaga ka mid ah ceebayn waaba isagaa sii mudanba sida alla uu yidhi tabbad yadaa abilahab abulahab yaa khasaaray haddii adeerkii rasuulkuuna ahaa sala allahu alay wasalam sharaf meeshaas marka uma taalla isaga maadaama uusan rumaynin wakadaba bihi qowmuka qur-aankii waxaa beeniyey qowmkaadii wa huwa alxaqu isagoo xaq ah sharaf marka ma jirto hadday ay wax beeniyaan haddii lagu fasiro marka inuu xusuusin uu u yahay dee ayaga iyo keyrkoodba waa u yahay sida alla uu leeyahy qul laa as'alukum caleyhi ajran in huwa ilaa dikraa lilcaalamiin caalamiintii o dhan buu marka ku camiimay wamaa tasaluhum caleyhi min ajrin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin iyo alla uu leeyahay sidoo kale khawaarijtii waxay soo deliilsanayaan mutashaabihaday soo deliilsanayaan qur-aankii ka mid ah oo waxay leeyihiin kuwa dembiyada waaweyn galaa naartii ku waaraayaan waxaana u daliila alla qowlkiis uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha qofkii qof mu'mina dila oo kas u dila abaalmarintiisu waxay tahay jahannamo isagoo ku waaraaya nimankii muctasilada ahaana waxay soo daliilsadeen markay leeyihiin alla la arki maayo aakhiro lan taraani meesha alla uu yidhi oo nabiyullahi muusa adduunyada mar iyadoo adduunyo la joogo markuu alla la hadlaayo oo maarata towraad uu siinayo uu yidhi ee arki maysid yay soo daliilsadeen waxay kaloo soo daliilsadeen laa tudrikuhu alabsaaru dee indhuhu alla maaragtay ma koobaan laakiin iyagu saas ma dhahaayaan ma arkaan bay ku fasirayaan laakiin tafsiirka saxdaa waa maxay haddii la arko xataa alle aakhiro dee arag laguma koobi karo sababtoo indhahan bani aadamku waa maxduud allana maarata cadamadiisu aada bay u weyntaa wahuwa yudriku alabsaara alla indhihii isagu waa uu koobaa nimankan faasiqiinta ah kuwa khamrada caba iyo ayaad waxaa arkaysaa ku dhahaaya oo dee aan maaragtay dee islaamkii ka baxay ile qofku haddaanu rumaynin in xaaraam qofku haddaanu rumaynin in khamradu ay xaaraam tahay dee qof islaamka ku jira maaha marka fisqinimo iyo wax noocaas oo kale ah jacayl ay jecel yihiin baktigaas iyay diinkii uga baxayaanba markaas waxay leeyihiin alla alle nagama xaaraantinimaynin khamrada haye oo maxaa idiin daliila waxay leeyihiin dee allah wuxuu yidhi fa hal antum muntahuun baa layidhi dee ma ka joogaysaan baa layidhi inamaa yuriidu shaytaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa'a fi alkhamri waalmaysiri wayasudakum can dikri illaahi wa can isalaati fahal antum muntahuun ma ka joogaysaan baa layidhi marka fajtanibuuhdii soo deliilsan maayaan waa ayad haddi ka horreyseeda waa rijsun min camali shaytaani baa lagu sheegay wax maaragtay xun oo camalka shaytaana fajtani wuu ka dheeraada layidhi taas soo deliilsan maayaan fahal antum muntahuuna oo iyada lafteeda laga wado intahu marka dadka ahlu zayqa ah ee dhunsan qur-aankii bay soo deliilsanayaan sunnada xataa way soo deliilsadaan oo sunnadii lafteeda mutashaabiha baa ku jira oo qof walba dariiqadiisa iyo madabkiisa baatilkaas uu soo deliilsanayo sidoo kale hadalladii saxaabada ay ku hadleen iyo afcaashii ay sameeyeen qaar baa mutashaabih ah sidoo kale taabiciintu waxyaabaha ay sameeyeen ama ay ku hadleen qaar baa mutashaabih ah sidoo kale culammadu wararka ay ku hadlaan ama horey ugu hadleen ama kutubtooda ha ku taallo ama wax laga soo guuriye ha noqotee waxaa ku jira waxyaaba muxkamaada iyo waxyaaba mutashaabihaada taa iskaba dhaafe mutashaabiha qur-aanka ku jira ayaa ka yar mutashaabiha sunnada ku jira kalaamkii salafka mutashaabiha ku jira iyo camalkii salafku ay samayn jireen yaa ka sii badan waxaad sunnada ku arkayso ahlucilmiga mutashaabiha ku jira hadalkooda oo kutubta maarata aad ka helayso yaa sii badan oo sii badan haddii qofku marka uu ra'yi yeesho oo uu waxbaarbaaro oo uu hadalla soo araruuriyo oo uu mutashaabih raacayo si uu madhabkiisii u xoojiyo waa dariiqadii lagu yaqaanay dadka dhunsan oo ahlu zayqa lagu yaqaanay laakiin ahluxaqu dariiqoodu waa maxay iyo tilmaantoodu kitaabka iyo sunnada ay u soo jeestaan iyagoo aaraadoodii iyo ra'yadooda u gaarka ahaa iyo waxa maarata ay gaar u jeclaayeen caqiidadooda gaarka ay u jeclaayeen ee aan xaqa waafaqsanayn maaragtay meel iska dhigaya markaasi waxay qaadanayaan wixii kitaabkii sunnada ku jira iyo wixii salafku ay isku waafaqeen iyo wixii a'immadu iyo culimmadii maarata lagu dayanayay ay kutubta caqiidada ku sheegeen iyo kutubtii salafka ah marka wax cusub jeebkooda kala imaan maayaan waxaad arkaysaa culimmada qaarkood oo hadal ku hadlaaya hadalkaas ama waa mujmal waa mid iska duuduuban ama waa mutlaq waa mid iska daysan oo quyuud iyo shuruud iyo ay ka maqan yihiin ama ra'yi buu arkayaa ninka culammada ah oo uu ku gefay marka cibradu ma aha in wax lasoo guurguuriyo cibraduna ma aha in adilo lasoo aruuriyo ee cibradu waa in adiladaas ay tahay mid raajix ah oo haddana muxkam ah siday wax kuu tusinayso haddana waa inay sugan tahay adiladaasu haddii axaadiis lasoo deliisanayo waxaa la fiirinayaa ma aha waxbuu qofku soo deliilsada uun oo qof kasta oo lunsani waxbuu soo deliilsanaya laga soo bilaabo waqtigii khawaarijta ilaa iyo maantadan aan joogno alla wuxuu yidhi fa ama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu yani kuwa qalbigooda leexnaansho ay ku jirto waxay raacaan wixii mutashaabiha ahaa muxkamkiiay ka tageen marka sidaasay marka dembi ku muteen maxay muxkamka uga tegayaan sababta qalbigoodiibaa leexasha ku jirtaa oo waxay raacayaan mutashaabihii si ay wixii ay ku qaldanaayeen daliil ugu helaan arrinkaasna waa arrin aada u xun maantana waxaan arkaynaa dadkan mucaasiriinta ay wakhtigan aan joogno jooga inay kutuba qoraayaan kasoo horjeeda wixii a'imadii ahlu sunnada iyo odayaashii ahlu sunnada ay horay kutubtoodii ugu qoreen oo ahlu xadiidku ay ku taagan yihiin iyo ahlu xaqu ee qaatay muxkamkii mutashaabihiin u celiya muxkamkii maanta waxaad arkaysaa marka kutubo badan iyo waxyaaba la qoray oo la daabacay adilaa la sheegayaa waxbaa lasoo guurguurinayaa cibraduna taas ma ahan cibradu ma aha in uu waxuun lasoo deliilsado laakiin cibradu waa maxay waa in daalib cilmigii uu waafaqo gaar ahaan qofkii badbaadadiisa doonayay usuushii iimaankiisa oo inuu ku waafaqo iyo caqiidadii tawxiidkii jamaacadii salafka iyo a'imadii cilmigooda laga yaqaanay oo jidkooda inuu toosan yahay oo jidkooda inuu toosan yahay la garanayay lana garanayay inay kitaabka alle iyo sunnadii rasuulka sal l slam raacsan yihiin iyo dariiqi salafka masaladan waa masale muhim ah yacni kaa hoos bixin buu leeyahay sheikhu haddii aadan marka noloshaada oo dhan dardaarankan mooye wax kale aada heli lahayn faa'iido weyn bay kuu noqon lahayd waa dardaaran aada u weyn muhimaddu ma aha in wax la qorqoro oo kutubaa la qore la yidhaahdo ee muhimaddu waa maxay in dariiqii saxda ahay oo horreeyo salafka lagu dheganaado intaan dariiqyadu aanay fasaadin kii awal toosnaayo dadku ay haysteen in la qabsado yaa loo baahan yahay marka duruqdan tirada badan iyo mualafaadkan iska batay mutashaabihaadkii baan ka soo qaadaynaa haddii aanay ku taagnayn wixii ahlu xaqi iyo jamaacadii saxda ahayd ay ku taagnaayeen maanta waxaad arkaysaa qof walba waxbuu akrinayaa qof walba waxbuu baarayaa wuxuu leeyahy hebel saasuu yiri hebel saasuu yiri mutashaabihu marka uu keenayaa ahlucilmiga hadalkooda mutashaabih ah inaan idhaahno marka hebel baa saa yiri oo aan hadalkiisa daliil ka dhiganno oo muxkamkii aan ka tagno oo usuushii aan ka tagno hebel baa saa yiri hebel baa saa yiri si kastoo magaciisu uu weyn yahay qofka wax sax ma ah arrinkaas sax maaha waxaadna ogaataa marka alle uu qur-aankiisa muxkam iyo mutashaabih uu maaragtay ka dhigay in taalibcilmiga lagu waajibiyey iyo qofkii cilmiga maaragtay ku xidaystay ee mutamakinka ahaa in mutashaabihii uu u celiyo muxkamkii haddii wax iska kaa dheeh galaan usuushii qabso qawaaciddii guud qabso ee adiladii badnayd ay waafaqsanayd gaar ahaan arrimaha tawxiidka iyo caqiidadii usuusha laakiin masaa-isha fiqiga iyada maaragta akhdi iyo raddi baa ka jira haddii khilaafku uu saa'iq yahay ama waxuun maaragtay meel uu daliilka ka cuskanayo laakiin wixii akhbaara iyo caqaa'id xaqu mid unbuu noqdaa sunno iyo bidco un baana loo kala qaybsamaa hanuun iyo baadi un baa jira wax kale meesha imaan maayaan mutashaabihii marka inuu meesha jiro taa macnaheedu ma aha inuu toosan yahay qofkii mutashaabiha raacay maxaa yeelay alla kuwa mutashaabiha raaca wuxuu ku tilmaamay in qalbigooda leexasho ay ku jirto xadiidka hadda aan marka sharxaynana waata uu leeyahay rasuulku sal ly slm idaa ra-aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu haddaad aragtaan kuwa raacaya wixii mutashaabiha ahaa ee qur-aanka mutashaabihiisa ahaa marka daliil bay raacayaan fa ulaaika aladiina sama allahu waa kuwa alla uu magacaabay oo uu ku magacaabay inay ahlu zeyq yihiin ee faxdaruuhum ka digtoonaada laakiin daliilkii raacayaan baa ahmud mutashaabiha muxkamkii ma ah wuxuu ku leeyay marka wadaadka kitaabka sharxay sidaan ku kala garanaynaa mutashaabihii iyo muxkamkii mutashaabih marka waa midka adilada badanu ay khilaafsan tahay oo qawaaciddii shareecaduna ay khilaafsan tahay jamaacadii xaqa ahaydoo horreyso salafka ahaana aanay qabsanin oo a'imadii islaamkuna aanay qabsanin ee laakiin ay tafsiirkiisa sheegeen oo macnihii ay caddeeyeen sida masalan marka ay khawaarijtu ay soo deliilsadeen haddaataan sheegayna man yaqtul mu'mina mutacamidan fa jazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha qofkii qof mu'mina kas u dila abaalmarintiisu waa jahannamo isagoo ku waaraaya adiladii waxay khuluudkaa ku fasirtay in laga wado muddo dheer buu naarta ku jiraaya ee maahana wax abadiya maahano weligeed buu naarta ku jiraayo kasoo bixi maayo lagama wado yacnii khuluudkiisu uu la egyahay kii gaalada lagama wado adilada ku tusinaysa arrinkaasna waa ay badan tahay oo ahlu qiblada inay kasoo baxayaan naartii adilo fara badan oo mutawaatira ku tusinaysa waxaana ka mid a in dadkii shafeecayay la leeyahay akhrijuu min annaari man kaana fii qalbihi midqaalu xabatin min khardalin min iimaan naartii kasoo bixiya qofka qalbigiisa wax aada u yar oo iimaanu ay ku jiraan bukhaari muslim baa wariyey waxaa kaloo uu yiri rasuulka sal ly slm maa min cabdin qaala laa ilaaha illa allah suma maata calaa dalika ilaa dakhala aljanna ma jiro addoon laa ilaaha illa allah ku hadlay ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogiye kadibna saa ku dhintay ilaa hadduu jiraba jannadii buu galaa ahlu tawxiidka o dhan marka jannadii bay gelayaan naxariista alleyna ku gelayaan marka annagu ma awoodno inaan adiladaas faraha badan laka tagno oo hal daliilo waaxida oo la tafsiirin karo aan uga tagno laakiin mutashaabihii yaan maaragta fasiraynaaho waxaan ka dhigaynaa mid waafaqsan adilada caddayd ee badnayd sidoo kale hadalkii culimmada qaarkiis baan qaarka kale u leexinaynaa aan ku fasiraynaa oo qaarkiis baa qaarka kale caddaynaya mutashaabih marka mutlaq ah oo dhinac kasta mutashaabih ka ahna maba jiraba oo qur-aankii sunnadii ka heli maysid aayad ama xadiid qof ummadda ka miduhu aanu fasiraadiisa iyo macnihiisa garanaynin ee waxaad helaysaa marka qaarkood mutashaabih lagu magacaabo nisbi iyo idaafi yani relative waxa la yidhahdo waa ibnu cabbaasa masalan waxaa dhici karta tusaale ahaan in wax iska dhex galaan ama cumar baa wax iska dhex gelayaan laakiin saxaabadii kale waxaa laga helayaa kuwa macnihii og kelimadda al ab ah oo wafaakihatan u abban ku jirtay abuubakar waa uu maaragtay garan waaye waana sidiiqii ummadda ugu fadliga badnaa laakiin culimo kalaa garatay ibnu cabbaas oo kale shicirka carabtu aada u yaqaanay waxaa la sheegay inuu gurigiisa intuu fadhiisto mako kii uu adeegaya ama ghulaamkiisii uu qaylin jiro dhihi jiray qofkii raba inuu shicirkii carabta wax ka warsado ha soo galo guriga marka dadkii shicirka iyo gabagii carbeed wax ka weydiinaya ayaa u imaan jira ibnu cabbaas markaasuu ibnu cabbaas marka u jawaabi jira xaakim baa musadraga ku sheegay marka aayad baa iska dheeh geli karta nin caalim ah laakiin dadkii markaa joogay waxa uun laga helayaa kuwa garanaya macnaheeda iyo fasiraaddeeda saxda ah nin caalim baad u imaanaysaa mararka qaarkood waxaad maaragtay kala hadlaysaa mutashaabih ama kula doodaysaa markaasa jawaab weydiinaysaa jawaabti uma garanayo taa macnaheedu waa maxay ma qofkaas ma waxaa leeyahay caalimkaasi xaqi kuma sugna miyaa leeyahay jawaabtu waxay tahay maya arrinku sidaas maaha sababta mutashaabih waa shay nisbi ah oo ahlucilmiga qaarkood baad ka helaysaa iyagoo si fiican uga jawaabaya laakiin in macnahaas uu iska dhehgalo caalimkii oo muxkamkii uu kuu celiyey oo uu ku yidhi anuu garan maayo wejigeeda taa macnaheedu ma aha kii maarata macnihii garanaya inuu mutashaabih qabsada maaha laakiin qofkii cilmiga ku sugnaa wuxuu leeyahay aamanaa bihi kullu min cindi rabbina qof kastoo cilmigii ku xididaystay haddii wax iska dheh galaan wuxuu leeyahay aamanaa bihi kullu min cindi rabbina allana taa dadka waa ku imtixaanay marka mutashaabih mutlaqa mutashaabih mutlaq oo iska daysan oo dhinac walba maaragta aan waxba laga garanaynin wax jira ma ahan buu leeya dadka kitaabka sharxay ee mutashaabih nisbiyo idaafiya unbaa jira buu leeyahay oo fulaan baa wax iska dhehgelayaan fulaanka kalena maya wix waa u cad yihiin qof xujadii alle u taaganna la weyn maayo casri kasta marka laasim waa in la helaa mar walba in caalimahoo wixii u kala baxsan yihiin waxaana ku tusinaya rasuulka sal l slm qowlkiisa uu yidhi laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi koox ummadeyda ka miduhu ka zuuli mayso inay xaqii ku taagan tahay ama kuwo loo gargaaray inay yihiin koox ummadeyda ka miduhu ka zuuli maayaan inay yihiin kuwo loo gargaaro xaqiina ku sugan gargaarkuna hadda mar walba ma aha inay iyagu xoog leeyihiin oo adduunkii ka taliyaan haddii xujadooda ay caddahay waa wax macno leh marka xaqi bay garanayaan daa'ifo marka la yidhi hal qof bay ku rumoobaysaa marka waa lama horaan qof maaragtay xaqi ku taagan in la helo waa midda usuuliyiintu ay ku magacaabaan alqaa'imu lilaahi bilxuja qof xujadii u taagan oo xujadii oogideeda u taagan waana tacbiir usuul fiqiga lagu isticmaalo kama marna casri casriyadii ka mid ah qof xujadii alle muujinaya marka dhulkii oo dhan iyo zaman kastaba waa laga hadlayaa hadda qofkaas inaad adigu ogaatana waa dhici kartaa inaad ogaanna waa dhici kartaa inaad gaari kartana way dhici kartaa inaad gaari karinna waa dhici kartaa laakiin waa uun waa in la helo qof xaqii ku taagan oo caddaynaya oo xujadii alle u taagan oo muujinaya wabillahi towfiiq